kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka qurbe oo aynu ku eegno toddobaadkan dhallinyaro qurba jooga oo dalka xog ururin ay ka soo sameeyeen la wadaagaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka iyo xubno ka tirsan qaramada midoobey waddamo badan oo soo koraya oo ay soomaaliya ka mid tahay waxaa ka jira shirkado ganacsi oo qaarkood laga leeyahay waddamo fogfog hase yeeshee dana dhaqaale u taga halkaasi qaarkood shirkadahaasi waxaa dahaar ganacsi u ah shirkado yaryar oo iyagu ka jira gudaha dalka kuwaasoo qabta shaqooyinka intooda badan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka ayaa waxa ay dib u eegis ku samaynaysaa kaabiyada dhaqaalaha heerka shaqaalaynta sharciyada joogitaanka iyo weliba ilaalinta xuquuqda shaqaalaha shirkadahaasi wadamada bariga afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay laatiin amerika iyo weliba koonfurta aasiya ayaa arday ka soo qalinjibisay ayaa arday asal ahaan ka soo jeeda hase yeeshee ka qalinjibiyey jaamacadda minnesota waxa ay dib ugu laabteen waddamadoodii si ay macluumaad aruurin uga soo sameeyaan dhallinyarada qurbajoogta soomaaliyeed ee dib soomaaliya iyo kenya ugu noqday ee macluumaad aruurintaasi soo sameeyey waxaa ka mid ah cabdirashiid cali axmed oo isagu ka mid ahaa ardadii ka qalinjibisay jaamacadda minnesota waxa ay maanta wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno ka socda qaramada midoobaba u jeedinayaan macluumaad aruurintii ay soo sameynayeen muddo dhowr bilooda sahro waa mahadsan tahay kulankan maanta halkaana u nimid wuxuu ku saabsan yahay bishii koowaad ee sanadkan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka waxay naga codsatay in aan cilmi baaris kusoo samayno sharci labada kun iyo kowdii u n-ka uu meel mariyey oo ku saabsan sidii hay-adaha waaweyn ee adduunyada ee ka ganacsada oo multinationalska loo yaqaano xuquuqda bini aadanka ay u dhowri lahaayeen wadamada ay ka shaqeeyaan inta badanna wadamada dunida saddexaad xuquuqdooda say u dhowri lahaayeen marka bishii koowaad ilaa hadeertaan waxaa intaas la tashiyo fara badan cilmi baaris badan dad badan oo u n-ka safiiradooda new york qaar jooga qaar badan oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wadamo kale ka shaqeeya intaba la tashiyo badan oo aan la sameynay iyo cilmi baaris badan oo aan sameynay taladii arrintiina la weydiiyey inaan kasoo tala bixino inaan tala bixintii jeedino baan maanta halkan u joognaa waxaana kamid a tiimka wuxuu ka kooban yahay toban qof oo aan ku jirno aniga iyo wiil kale oo soomaaliya oo asagana maxamuud cabdalla la dhaho iyo sideed qof oo kaleeto ajaaniba waxaana dhammaantanada ka wada soconnaa humvey school of public affairs oo jaamacadda minnesota ka tirsan waayahay waxaad ii sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka idinka codsatay inaad soo samaysaan baaritaano iyo warbixino la xiriira sida shirkadaha caalamiga ah la xisaabtan loogu sameeyo xadgudubyada xuquuqda aadanahay geystaan mushaaraad bixinta iyo haddii ay tahay hanaanka caalamiga ee jaangoynta shaqaalaynta kaba soo qaad soomaaliya ayaa tagtay saad ii sheegtay intaanan barnaamijka duubistiisa bilaabin marka muqdisho aad tagtay maxaad kala soo kulanteen barnaamijkan intii aan ku guda jirnay meelihii aan tagnay waxaa kamid ahaa muqdisho iyo nairobi oo kenya ka tirsan marka muqdisho inkastoo soomaaliya generally wadan nabad badan ay ka jirta oo hay-ado badan oo multinational ay joogaan aynan ahayn haddana marka taariikhda dib loo baaro waxaa jira xadgudubyo waaweyn oo dhacay oo hay-ado badan shirkado badan oo multinational ay kulug lahaayeen tusaale ahaan haddaan usoo qaadano horaantii sagaashameeyadii ilaa ilaa labada kun horaantoodii waxaa soomaaliya ka jiray ka ganacsi ballaaran oo xagga mooska ah waxaa kaleetoo jiray ka ganacsi xoogan oo hadda weli socda oo xagga dhuxusha ah waxaa kaloo asagana soo maray ka ganacsi xilli inta bilaabmay istaagmay oo asagana sagaashameeyadii iyo labada kun horaanteedii intaba jiray oo asagana ku saabsan lacaga lasoo daabacay saddexdaas barnaamij saddexdaba waxaa ku lug lahaa kambaniye waaweyn oo caalami ah dad badan ayaa isweydiinaya macluumaad aruurinta wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka iyo waxyaabaha dib u eegistaasi ay u samaynayso waxa uu sharaxayaa mar kale cabdirashiid cali axmed goobaha ay badi diiradda saareen intii ay wadeen howsha macluumaad aruurinta oo ay markii horeba ka ambaqaadeen gobolka minnesota ee ay jaamacadda kaga baxeen midda ugu muhiimsan mooska iyo dhuxushoo kaleeto marka aad fiiraysid dadka shaqada qabta oo ama mooskii beero oo beeraha ka shaqeeya oo dhuxusha soo jara oo macnaha geedihii hoos fadhiya waa dadka ay ka soo gaaraan waxa ugu yar oo dakliga laga sameeyo barnaamijkaas macnaha lacagta la siiyo waa lacag aada uga hooseysa lacag qof lagu shaqaaleyn karo oo ama nidaamka haddii waxaa waaya nidaamkii shaqaaleynta soomaaliya u deganaa ama isbitaalkan hadeertan u n ku ay samaysayba intooda mid aada uga wada hooseeya waaye taasoo ah in xuquuqdoodii lagu xadgudbay iyo midda labaad oo ah dakhligii laga sameeyey in lagu fangareeyey in dagaalo lagu abuuray iyo midda saddexaad oo ah dad meelo miyi a degan oo reebaadiye oo dhul baadiye a degan in qasab lagaga raray dhulkay deganaayeen si dhuxul looga jaro ama dad beerley oo masaakiina in lagu qalbay beerahooda si ayagu markaas diyaar u ahayn in loo beero oo wixii kasoo baxana ayagu aynan tala badan ku lahayn marka intaasoo dhan marka la isku daro waa ku xadgudub weyn oo xuquuqda aadanaha ah toddobaadyo ka hor inta aysan dhallinyaradaasi gudbinin macluumaadka maanta ay u jeedinayaan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa jiray warbixinno ay horay isla wasaaradda u diyaarisay kuwaasoo horay loo sii daayey loogana hadlay shirkadaha ajaanibta ee soomaaliya ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda departmentigan u qaabilsan dimuquraatinimada xuquuqda aadanaha iyo shaqaalaha sanad walba waxay soo saartaa riboort ay kaga hadlayso heerka xuquuqda aadanaha ee wadan walba adduunka ka tirsan uu joogo kii sanadkan hadda waxaa lasoo saaray wiiga lasoo dhaafaa lasoo saaray wax ugu talagalayna ahayd in annaga talooyinkanaga aan soo bandhigno wiig wax yar ka badan marka lasoo saaray warbixintaas oo wadamo badan oo aan kaga hadli doono talooyinka iyo barnaamijka aan jeedin doono ku jira waxay safka hore uga jiraan liiska ku-xadgudubka xuquuqda aadanaha ee sanadkan ay soo saareen marka dawladda maraykanka ayadoo soo saarta barnaamijkaas iyo u n-ka la tirkooda oo u arka inaynan cadaalad ahayn kambaniyada lacagta badan oo macnaha qaniga ah xadgudubyada ay geystaan inaanan la dabagelinin xadgudubyo waaweyn oo ay ka sameeyeen marka marka loo fiiriyo waxaa awood la saara tii shaksiga ee awood lama saarin tii kambaniga ka lacag badan dalka oo dhan oo macnaha saamaynta ugu badan ku yeelan karaba tallaabo walba oo xadguduba in la sameeyo
dhegaystayaal barnaamijkii qurbe oo aynu ku eegnay toddobaadkan macluumaad aruurin ay samaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ay ka qayb qaateen dhallinyaro wax ka bartay jaamacadda minnesora ee dalka maraykanka martina uu noogu noqday cabdirashiid cali axmed oo dhallinyaradaasi ka mid ahaa ayaannu intaasi ku soo gunaanadaynaa tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmayna toddobaadka dambe ammaane alla